bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aan saaxiibayaalid lahaantiin melob waa joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka waa laaba xilligan oo kale aad ka maqashaan raadi hagsmaayo codka dowlad goboleedka jubbaland barnaamijka caafimaadka ayaa saaxiibayaal wuxuu yahay barnaamij aad toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan raadiyaha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland waxaa barnaamijka maanta idinla socodsiinaya maxamuud cali xasan oo aniga ah doctor cali macow ayaa barnaamijka igala qayb qaadanaya saaxiibkay cabdirasaaq socoto ayaa inoo farsamaynaya mar kale saaxiibayaal maalin wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caafimaadka oo aan toddobaadkan aan kaga hadlayno beerka iyo weliba cudurrada ku dhaca iyo weliba sida loo daaweeyo waxaa barnaamijka igala qayb ah sida aan horey idinkugu sheegay doctor cali macow maxamuud oo aniga ayaana idinla socodsiinaya doctore marka hore waxaad noo sharaxdaa xubinta beerka la dhaho iyo halka ay kaga jirto jirka iyo weliba cudurada guud ee ku dhaca xubintaasi iyo mar kale iyo mar saddexaadba waa kuu mahad celinayaa marka labaad haddii aan su-aashaada usoo noqdo horta beerka dad badan maba ogaba beerka meeshuu ku jiro iyo sidii loo garto iyo maxaa lagu gartaa iyo xaggee buu ku jiraa marka haddii aanu sheego horta midigta ayuu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal bercent midigtuu ku jiraa hal bercent ama laba bercent ayaa jira oo bidixda ka gala waa cudur waa cudurna maahana waa wax lagu dhasho oo mataqaanaa isbedel intuu dhaco wadnaha dhanka midigta gala bidixdana mataqaanaa beerkii taga ayaa dhacda laakiin waa yar yihiin waa dad yar oo dhaxal waa loo dhaxlaa cudur kaasoo laftigiisa oo cudur ma aha laakiin waxaa la yidhaha cartagena syndrome baa la dhaha markaan dib ugu soo noqdo beerka wuxuu ku jiraa midigta dhankan midigta hoosuu ku jiraa gadaal waxaa ka yaala kelida midigta ah dhanka bidixda ana waxaa ku jira beeryare ama loo yaqaano beermede nin kasta si u yaqaano gadaal waxaa ka jira kelida bidixda ah marka beerka oo ku jira midigta ayaa waxaa ku dhici kara cuduro badan cuduro badanaa ku dhici kara marka beerka gadaashiisana waxaa saaran xamiitada kan loo yaqaano oo dad badan yaqaanaan xanuunkiisa la adkeysan karin hadduu xanuun kugu keeno aad iyo aad u dhib badan marka dadkan ummadda soomaaliyeed intay ku yimaadiin bay kuleeyihin halkaas bogaas beerkaa leega haya boga calool baa ku jira beerkuma jiro dhinaciisuu saaran yahay laakiin saameyn bay isku yeelanayaan haddii caloosha lagaa hayo beerkuu saameyn ku yeelanayaa haddii beerka lagaa hayo caloosha saameyn buu ku yeelanayaa afar organ afar organ way saameyn bay isu yeeshaan waa caloosha waa beerka waa xamiitada waa ganaca afartaas mar walbaaba kanba kan kale ayuu taabsiinayaa hadduu cudur uu hayo haddii cudurkaas wax laga qaban waaye kan kale uu taabsiinayaa haddii wax laga qaban waaye kan saddexaad buu u tegayaa haddii wax laga qaban waaye kan afraad buu u tegayaa markaas xaalkaaga waa meel sare marka waa aad iyo aad buu adag yahay qofka bini aadamka nolosha uu nool yahay meesha ay ka bilaabato waa caloosha meesha uu ka dhintana waa caloosha maxaa dhacay dhe markii hooyadiis oo caloosheeda uu ka soo baxo waada uu leeyahay ugu hore marka labaad haddii naaska loo dhigo wuu aamusayaa markiiba wuu aamusayaa ilaa calooshiibaa wax u baahana qaadanaysa marka uu dhimanayo qofka uu duqooban wuxuu leeya war iga daaya cunto ma cuni karo cuntada iga daaya ma cuni karo cuntadii buu diidayaa waa markii dhimashada loo socdo ilaah baa haya dhimashada marka taas ayaan sheegayaa marka beerkan waa aad buu muhiim u yahay cudurro badan baa geli kara cudurka ugu raqiisan oo aan dhibale waa infection hadduu kaa galo infectionkaas oo nuucyo badan ah waxa lagu gartaana ay tahay dhiigag in laga qaado ultrasound scan in lagu saaro haddii labadaas lagu sameeyo cudurkaas waa la garan karaa alxamdulilah maanta casri baa la joogaa waxbaa laga qaban karaa beerka waa la dhaqi karaa dhaktiin baa lagu samayn karaa daawooyin baa lagu siin karaa waxyaalo badan baa la gaaray heer saraa la gaaray cudurada ugu adag ee beerka ku dhaca ee aan waxba laga qaban karin oo laga qaado weliba galmada iyo dhiigag maaragtay qaldan haddii lagugu shubo iyo mataqaanaa ilkaha haddii mataqaanaa bir wasakh ah haddii lagaa geliyo iyo cirbado dad aan mas-uul ahayno maaragtay cirbad intay adiga kugu duraan ninkii qabay ku duraan adiga kugu duraan nin kale ku duraan oo ummadda dhan u qeybinaysa haddii hebatitis b-ga iyo c-ga saasaa lagu helaa waagii hore lamaba daaweyn karinba cudurkaas wuu kugu mar buu soo laba kaclaynayaa uu ku baabi'inaya hadda laakiin maasha allah daawo fiican baa soo baxday labadaba waa la daaweyn karaa dawooyin bay leeyihiin haddaan kuu sheega dad waxaa jira aan maqlay ma sheegayo meesha ay joogaan laakiin waxaan maqlay dawoonba dawaan hayaa oo sa oo ku daaweey dawo lagu daweyn karo hepatitis b iyo c iyo h i v ninkaas oo dawadaas haya dayaarad dahab ah ayaa lagu soo raadin lahaa meeshaan loogu soo raadin lahaa maxaa dhacay dheh adduunka hor u maray lacag aan cadada ka badan bilyan ee bilyan baa lagu khasaariyaa oo bil kasta sanad walba lagu raadiyaa cuduradaas daawadood sida loo heli lahaa intaasoo intaasoo ummad ayaa u jiifta oo u dhibaataysan marka saa daraaddeed waxaan wax si fudud loo daaweyn karo ama geedageeda lagu daaweyn karo maehe waxaan waa in mataqaanaa xoog loo sheegtaa hadday jiraan inta ciribka lagaa ciribtiri karo oo jirkaaga uu ka baxayo marka waxaan kuu sheegaya waxaa jira cudurra qaarkood hadda soomaalida uu kusoo batay beerkii inuu iska weynaado oo baruur fuula beerka baruurta fuulaysa wax kale maaha annaga soomaaliya waxaa noo keena cuntooyinka subaga badan cuntada shiilan oodkaca waxaa la yidhaahdo maaragta ama muuqmada loo yaqaano hadda hase ahaatee waxaa macaanka badan la cabayo shaaha macaanka badan ee la daldalayo iyo subaga badan iyo saliidda badan kaas ayaa keenaya cuntada shiilan beerkaaga wuu weynaanayaa iyo socodkaagii oo yar markuu beerka weynaado baruur baa fuulaya laakiin dadkan yurub maaragtay aniga jarman baan si fiican u aqaanaa waxa uu keena waa khamriga khamriga markay cabaan ayaa beerka baruur fuulaysa oo mataqaana beerkii waa isku cudur laakiin haddana laba meeloo kale gedisan buu kaga imaanaya dadna kamrigaasaa u keenaya dadna cuntadaas maaragtay oo aan ka fiirsan shalayn oo laiska daldalayo la cunayo inta iska barartid aad barartid aad iska weynaato ayuu kaas keenaya horta kaas waa jiraa seros hepatic ayuu noqonayaa markii dambe wuxuu noqonayaa beerkaaga inuu shaqadiisa joojiyo inaad dhiig bantagto ayuu keenaya taas waa hal cudur waxaa jira wax kaloo maaragtay difaaca jirkaaga ama immune systemkaaga ka imaanaya la yiraahdo hepatopati baa la yidhaahdaa cudurkaas laftiisa ma yara laakiin kaas waxawaa xoog in loo sheegto ayaa loo baahan yahay haddii la rabo in lagaa qabsado haddii kale wuu ku dilayaa cudurkaas wax yar ma aha sidii rheumatismka ama sidii cudurada qaarkood sida h i v-ga oo kale ayuu dadku u dilayaa haddii aan waa dilaa haddii aan wax laga qaban
waa tahay doctore cudurka cagaarshowga loo yaqaan maxaa ku badiya dadka soomaaliyeed oo in badan ka cawda cudurkaasi su-aal aada iyo aada u wanaagsan baad i weydiinaysaa cudurkan waxa uu ku badinayaa waa sidaan hadda ka hor u sheegayba cuntooyinka aan kontaroolka lahayn cuntooyinkan maaragta subaga iyo saliidda iyo baruurta iyo adduunkaas oo aan lala soconin cuntada intaad cunto baad la seexanaysaa kaas ayaa dhibaata keenaya duhurka intaad cunto oo aad mataqaanaa waa loo baahan yahay in mataqaanaa aad xoogaa ka nasato duhurkii laakiin ka bacdi inaad socotaa la rabaa habeenkii inaad socotaa la rabaa marka jirkaaga inuu ka shaqeeyo oo waxaan uu ka burburiyo oo banaanka u dhigay laakiin wixii haddii aad duhurkii iska buuxiso oo aadan wax dhaqaaq badan aadan samayn haddana habeenkii haddana aad ku darto haddee mar adiga toban sano ka bacdi beerkaaga intaas waa la ekaanaya baruur baa fuulaysa marka baruurtaas markay fuusho ayaa neeftuur iyo balaayo iyo wixii ku riixaya iyo wax kusoo riixaya ayaa dareemaysaa biirka beerka waxaa loogu talagalay kiila iyo bar inuu ahaado dad qaarkood meeshaan aan ku ark shan kiilo ay- ayay wataano ay raras- rarsan yihiin oo ay riixaya marka waa dhibaato
beerka marka uu bararo qalliin miyuu u baahan yahay in lagu sameeyo mase la daaweyn karaa marka xanuuno badan lagu arko beerka
aad iyo aad baad umahadsantahay horta beerka hadduu bararo qalitaan ma jiro beerka waxaa la qalaa keliya haddii ay mataqaanaa buro ku jirto oo buradaas ay tahay buro qafkan bini aadamka dhibaysa hadduu yahay ayaa la samaynayaa laakiin ma aha wax qalitaan la sameynayo laakiin hadduu saa u bararo oo weli una dhib ku gaarsiin daawaa lagu siinayaa wuu soo noqonayaa meeshiisaa lagu soo celinaya hadduu alla idmo
doctor waxaa jira dad badan oo ka cabanaya lalabo mararka qaar soo wajahdo marka qofka uu dareemo inuu lalabownayo maxaa keeni karo ayaa is leedahay
kan lafteeda waa aad iyo aad su-aal aad iyo aad u wanaagsan lalabada waxaa haddii aan ku sheego afar meel bay ka imaan kartaa maroo mar waa caloosha maroo mar waa beerka maroo mar waa xamiitada maroo mar waa ganaca markii ay tahay caloosha ma qaadan kartid cuntadii bay diideysaa markii uu yahay xamiitada cuntadii baa kuusoo uraysa ma rabtidba cuntada inaad uriso markaad urkaab ku dhibaya qaadashada iskaba daa lalaba badanay leedahay markii uu noqdo ganaca haddee caloosha mar allaala markay ku dhacdo ayaa lalaba iyo aad kusoo boodaysaa oo wixii ay soo daadanaysaa banaanka aad keenaysaa iyo xanuun baa ku imaanaya haddee beerkana waa saasoo kale lalaba badan buu leeyahay markii beerka laga hayo
waa tahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka caafimaadka oo aad ka dhagaysanaysaan raadiyaha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland Een, doctor waxaa jira een, marka beerka dhibaatooyin badan laga dareemo maxaa lagu wajihi karaa si loo daaweeyo mase la bedeli karaa beerka marka la daaweyn waayo lafteeda waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan beerka bedelid waxa uu ku imaan karaa kii hadda aan sheegay oo aan dhahayay seros hepatis bahal beerkii oo dhan baa waxaa noqonaya hilib buu noqonayaa hilib shaqadii buu gabayaa markuu shaqada gabo waa in laguu bedelo beer haddii aad hesho haddii caadi maaha anaga ani waxaan ogahay dhulkaas aan ka imid aniga jarmanka beerka la- ee, liis baa loogu jiraayo dheeldheel laguma helo laakiin waxaan maqlay hindiya iyo meelahaasaa laga helaa beerka taasoo kale hadduu qofka yar yahay oo cudurkaas hayo waa loo bedelayaa laakiin ma kuu dhigmaayo weligiis kuu dhigmi maayo ma u kuu noqon karo kii ilaahay uu kugu dhe- uu- uu ku- uu ku siiyey aad ku dhalatay oo kale ma noqonayo weligiis maxaa dhacay dheda beerka haddii lagu bedelo dawo unbaad ku noolaanaysaa adiga abadiyan ah cuntooyinkan haddee iskaba daawo maba qaadan kartid cuntada saaribti maba cuni kartid marka kaagii wax kaaga wanaagsan ma jiro haddii kaagii aad ilaalsato ayaa wax kasta ka fiican waa mid midda labaad waxaa jira halka mare oo lagu qali karo oo loo baahan yahay oo uu badan yahay waa hadduu kansar galo beerka cudur la yidhaahdo waxaa jira hepatocellular cancer kaas oo beerka geli kara marka waxawaa goormaa la qali karaa laftigiisa hadduu kow yahay oo marka ugu horeysa uu yahay qalitaan baa la sameynaya beerka dibadda loo dhigaya beer kalaa lagu siinaya oo ku noolaan karta laakiin hadduu kuu saaqo male bedelbelitaan bedelitaan male mala bedeli karo hadduu saaqo waxaway allah ku naxariisto naxariis janna allah ku siiyo qafan ilaahay ayanu wax ku qaban karaana maba jiraba marka saas ayay u kala baxaan waa tahay een, doctore gabagabadii barnaamijka ayaan eh, kusoo dhowaanay cudurada beerka ku dhaca ma la dhihi karaa waxa ay ka yimaadeen asal ahaantoodii egfashinka aad baan kugu mahadcelinayaa waa jiraa infection oo meel kasta gala oo waan ka hadli doonaa laftigood mar kale hadda ka horna waa ka soo hadalnay infectionka gala keliyaha infection gala eh, wadnaha infection gala sambabka infection gala caloosha kulli haddii aan la daaweyn saameyn buu ku yeelanayaa beerka haddii uu kansar yimaadana iskaba daawo beerka waa meesha ugu horeysa ee uu cillad gaarsiinayo marka infection laftigiisa beerka laftigiisa ku dhici karaa jira marka waxaa jira dhiigag oo la baaro oo beerka khaas u ah oo sheegaya beerkaaga inuu cillad qaba iyo in kale ciladiisa inay yar tahay inay weyn tahay inay meel sareg tahay inuu foga fog yahay oo meel fog uu gaaray waxaas oo dhan kaasaa lagu garagaraa markii taasu la arko ayaa lasii baaranayaa oo lasii galaya lasoo gudaha loosii galaya la raadinayaa
ururka caafimaadka
gudahaan saaxiibayaal barnaamijka caafimaadka maanta waa naga intaa waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya maxamuud cali xasan oo aniga ah doctor cali macow ayaa igala qayb qaadanayay saaxiibka cabdirasaaq socoto ayaa inoo farsamaynayay tan iyo barnaamij ka lamida inta aynu ku kulmi doonno nabadgelyo
ururka caafimaadka